wacan dhegaystayaal mar kale kuna soo dhowaada barnaamijka caweyska washington oo uu caawa mar kale marti igu yahay dhaqanyaqaan maxamed sheekh xasan libinshe oo ku sugan magaalada kismaayo islamarkaana caawa nooga sheekaynaya qaar ka mid ah mahmaahyada soomaaliga iyo sida ay ku baxeen af soomaaliga qadafka iyo qaladaadka uu ku jiro ee ay dadka qaar adeegsadaan martida iyo mahmaahyada ku soo arooray iyo tixaha laga tiriyey iyo kuwo kale qaybta dambana waxaan idinku hayaa maxamed sheekh xasan libinshe kusoo dhowow mar kale v o e da gaar ahaan barnaamijka caweyska washington toddobaadkii hore waxyaaba dhowraad ka hadashay oo aad u qosol badnaa dhinac kale marka laga hadlana macluumaad muhiima xambaarsana toddobaadkan marka waxaan rabaa in aan abbaarno dhinaca luuqadii afkii soomaaliga muddadooyinkii u dambeeyey soddon sano iyo dheeraad waxaa moodaa in sidii la doono qaarkood loo qoro sidii la doono loo dhaho marka waxaan rabaa in caawa aan ka sheekayno afka soomaaliga gaar ahaan hadallada dadku ay ku hadlaan qaarkood gaar ahaan dhalinyarada sidoo kale maahmaahyaa jira soomaalida ay aad u isticmaasho way tira badan yihiin lakiin waxaan rabaa caawa inaan si gaara u dul joogsanno maahmaahyada ka hadlaaya martida kuwa ka hadla bakhaylka iyo wixii soo raaca marka mar kale soo dhowow
waan dhowahay caasho waa idinka mahad celinayaa inaad igu martiqaadeen idaacadan caalamiga ee v o a kolka waan dhowahay caashaay in dalkeeni burburay oo wax badan la beleelaqaystay ummaddu way ku baraarugsan tahay laakiin waxaad moodaa luuqadda lafteeda in la beleelaqaystay oo iska luntay oo aan si saxa loogu hadlaynin oo dadka dhalinyaraduna ayna oqoonin dadkii waaweynaana ay biyo ka faanhayaan lama garanhaye warbaahinta iyo waxaa laga soo dayn uun waxaad la yaabi oo iska laaxina waa gartay marka bal tusaalooyin noo soo qabo kuwa adiga kaa yaabiyey ama aad ku maqashay iyadoo meelaha qaar looga sheekaysanayo ama aad warbaahin ka maqashay anigoon ka cudur daaranayo in warbaahinada aad soo carab bawdo waan ka gudba laakiin inaad dul marto uun aada warbaahin gaara iyo qof gaara aada farta ku fiiqin laakiin waxyaabaha aad maqashay adiga kaa yaabiyey ee ku saabsan hadallada sidii ay ahaayeen maaha sida kale loo dhigaayo
midda warbaahinta iyo wariyayaasha mar gaar ahaan ka dhigaynaa hadda midda dadweynaha caadiga iyo dhalinyarada aan u kici tusaale ahaan dad dhalinyaro ah yaa yaa waxay ku hadlahayaan wax uun uu qosolku kaa idlaan wuxuu ku leeyahay anoo qaca oo bayl daacahaya oo shibaalkii goostay oo yaan u dhakeeyey oon u khabiiray oon u taakiray oon ku dulqadeeyey buu kuleeyahay haye midna kama fahmina maxaa laga wadaa intaas
waa waa afka waa afka dhalinyarada oo deenu garan karaa haye laakiin adigu ma garatay intaas markaad maqashay
dee waxa wuxuu uun ka wadaa dad uu siray oo intuu uun been iyo wuxuun u sheegay waan u dhakeeyey oo waan u jaajiray oo qub boosaan u tuuray oo gidaar baan u sawiray oo waxaasuu kuleeyahay waan daceeyey bal adigu waxaa fahan midna kama fahmin hadday adiga aad fahamtay oo aada noo jilcin kartana way fiicnaan lahayd waxa weeye dhalinyaradu warinkaas dhalinyaradu wuxuu ka hadlahayaa ruux uu siray oo intuu been u sheegay iyo waxaan jirin dhalinaarka gidaar buu u sawiray wax aan jirin buu u sawiray baa laga wadaa haye waxa weeye anoo qaaciga kacay oo bayl daacahayo waxa weeye anigoo gaataysan oo bes bay u ka wadaa oo shidaalkii goostay baabuurka shidaalka markuu sooma fadhiisto wuu fadhiistaa ha gaajo meel la fadhiistuu ka wadaa hagaatan meel la fadhiistuu ka wadaa haye ruuxuu sir hayuu kuleeyahay waan u dhakeeyey oo macnaha waxbaan u sheegay oo waan la waan u khamiiray oo macnaha waa waa ruux uu sirahayo unba waxaasoo dhan ka wadaa kolka dadka dhalinyarada ahee luuqadda sidaa ukharibahayo kasafteenu hadda caawa ma aha tusaale aan usoo qaadanay waa gartay
wuxuu ku leeyahay nin weyn baan warbaahinta ka hadlahayo oo intaasoo ilmood baan magaaladan ku dhalay buu kuleeyahay ereygaasna haweenkaa iska lehe raggu kuma shaqo laha intaasoo ilmood baan meeshan ku dhalay waxa saxa maaha intaasoo ilmood baa igu dhalatay wuu odhan karaa waa gartay laakiin isaga oo warbaahin ka hadlahaya inuu yihaahdo ama kuwa sheekeeyo intaasoo ilmood baa magaalada intuu magaalada jooga iyo caruurtiisa iyo warbaahinta maxaa iskaga xidhan waa inuu yidhaahdo hadduu xataa horta ka hadlahayo intaasoo ilmood baa igu dhalatay eesan dhihin intaasaan ku dhalay laakiin hooyaa dhihi karta intaasaan ku dhalay hooyadaa iskale arrintaa wuxuu kuleeyahay islaan celisahaan rabaa buu kuleeyahay nin baa sheekaynayo nin weyno islaan waxaan doonayaa aan guursado oo celisa buu kuleeyahay horey loo guursa ama garooba ama carmal ayuu la jeedaa waa ismid labadaas we baabuur celise iyo raadiyo celise raadiyo celise iyo baabuur iyo saacad iyo dhar huudhayo celise aynu naqaane islaan celise miyaa naqaani weligay ma maqal haye waa dad waaweyn oo sheekaynaya waxaa ku hadlahaya marka ma waxay ka wadaan in ay hadalkii maldahaan muujiyaan inay af kale ku hadli karaan oo si kale u dhigi karaan oo sarbeebta yaqaanaan maxay ka wadaa bay kula tahay iyagu garoob baan rabaa iyo carmal baan rabaa iyo islaam celisaan rabaa isku mid bayba u arkaane liiditaan gaar aba uguma jeedaan waa gartay laakin waxay isleeyihiin afkii wax kusoo kordhiya oo si kale u dhiga
waa iska macquul macnaa maxaa ku qasbaaya inay kelmadii afka ka ilaaliyaan saxda ahayd waxyaalaha soo kordhay ee waxa looga jeeda aan la garanaynin waa gartay waa dad waaweyn waxaa waxaa ku hadlay rag waaweyn baa ku sheekeynayo ole waxay kuleeyihiin isbitaal haweenku ku dhalaan baanu u baahannahay bay kuleeyihin iyagoo warbaahinta ka hadlaya waa rag waaweyn isbitaal haweenku ku dhalaan haweenku ku umulaan baa sax ah kolka isbitaal haweenku ku umulaan baanu u baahannahay iyo isbitaalka haweenku umulaan oo lasu tilmaamo saasaa sax ehe ma aha in la yidhaahdo haweenku way meeshaasay ku dhalhayaan sax maaha xoolaha dhalmo loo isticmaalaa xoolaha iskale dhalmada ee dumarka male dhalmo waa umulid dhalmo ma laha waa mamnuuc arrintaasu waxa weeye soo lama yidhaahdo uur bay leeyihiin haweenku soo lama dhaho ha meel ay ku dhalaan haddii la yidhaahdo uurkuna wuu isbedeli kolka oo wax kaluu noqon anigu hadda inaan sheega ma doonayo waa gartay kolka waxyaalahaas laaxinka yaa ka mida waxaa kaloo kamida oo weliba aynu aada u adeegsanaa in la yidhaahdo odayaal intay is urursadaan annagoo ah beesha reer hebel yaanu waxa iyo waxa ka hadlaynaa beella waxaa la yidhaahdaa dad wada degan oo isku dhow oo daadiceshiime leh oo isu wada muuqmuuqdo oon aad u kala fogeyn ilaa sooftaanka xoolihii inahaas yaa la yidhaahdaa beel inuu wada dhashayna shardi ma ahe intaasoo qabiil oo kala duwan buu noqon karaa oo meel gaara isla degan dad meel gaara isla degan oo isku dhadhow waa gartay berigii horeba saasaan ku maqli jiray intaan intaan aad maaragtay aysan usoo kordhin adeegsiga qabiilada beel waxay ahayd baadiyaha meesha ka sii foge dhowr qoys oo tirsami kara meelay degan yihiin oon qabiil ku salaysnayn wa wata dad qabiil intaasoo meelood kala jiraya odayaashu intay isu yimaadaan bay odhanay muxuu ahaa waxay dhihi annagoo beesha reer hebel ah waxayna diidan yihiin oo afka ka ilaalinayaan ceeb u moodahayaan muxuu ahaa annagoo qabiil hebel ah yay diidan yihiin qabiilku dee in la sheego ceeb ma aha qabyaalada xun ee qabiilka sheegisiisu ceeb ma aha waa garta waa magac ha waa magac caadi ah oo caadi oon ceeb lahayn weye qabyaalada xun labadaasaad moodaa dad badan in iskaga khaldan yihiin waa gartay
halkaas waa m intaasaan laaxinka ku daynaynaa waxaan waxaan uga gudbaynaa waxyaabaha kale ee xigmada iyo mahmaahda waa gartay mahmaahyada wax nooga taaba iyadana gaar ahaan kuwan ka hadla martida iyo bakhaylka iyo deeqsiga iyo inahaas
a horta waxaa la yidhi saddex lama waayo saddex wax kama tari weydo saddex waxay sheegta ma weydo
waa gartay col col lama waayaa la yidhi col duulaana lama waayo adduun adduunka sida loo abuuray ee ilmo nabi aadan isu dileen colaadu iyo dhibaata way u jirtay col duulaana oo heeraha galo oo xoolaha kala taga lama waayo geesi qalab leh oo rag hortii hublahow ah oo rag geesiyiina oo waxay dhacaan ka dhiciyo oo ka hortaga oo ninba beel kala dhaco oo beelaha difaacana lama waayaa la yidhi xulay wuxuu sheega ma waayo qalabba maana haysanin qori maana lahayn meel fog baan jiray kayladu mar dambay noo timid xagganaan ka orday xagganaan kaga ridnay dhaawacan wax ka qaamay xoolihii baan wax ka soo rognin igu wuxuu sheega ma waayaa layi fulaygu markaa qiil ma waayo xaaqiil ma waayo waa gartay maahmaahiisa waxaa kamid a fulay allihii alla ma ahaa la yidhi waxaa laga wadaa ilaahay kuma kalsoona fuleexantii ma mooga weligay baan maqli jiray iyadan maxaa loola jeedaa waxaa looga jeedaa fulaygu in laga warhayo inuu fula yahay wuu isgaranhayaa wuu og yahay oo fuleexantii ma mooga waa sidaas wuu is og ummaduu la nool yahay inuu fula yahay way garanaysaa siduu fahamsan yahay in la og yahay waa gartay a fulow guulu kuu dhaweydaa baa la yidhi meel adlow ka carari oo aan dhibe ka jirin buu ka carari oo fulow guulu kuu dhaweydaa waa gartay intaasuu cagaha dhulka ku adkeey unbay ahayd ahey waa gartay waxaa la fulay hooyadii ma gablantaa la yidhi oo laga wado intuu wadka ka warwareegi kara xidaaraysan karo uu xidaaraysan waxaa la yidhi fulay wax ka ula badan fulay wadnu waaye isaga kaa war jecel waa waxyaala badan fulayga maamahadiisu way badan tahay fulay hee war ma waayo waa fulay wadnu waaye isaga kaa war jecel war fiican wuu doonayaaye macnaha wadnaha u diido wuu cabsanayo oo oo macnaha wadnaha boodboodahayo marka war fiican isagaa kaa jecel fula wadnaha waxaa u diiday cabsida waxaa la col ninkii bixinhayaa laba iyo toban guulood buu sheegaa laba iyo toban guulood buu sheegaa baa la yidhi jeel dagan baa la sheegay rag rag fiican uu muxuu ahaa ma ma dhex joogo heerkaasuu qoryo iyo qalab ma haystaan fardama laha nagagaba daba yimaado meesha oon iyo gaajo midna kama jirto laba iyo toban guulood buu sheegaa baa la col ninkii bixinhaya haye ninkii baajinhayana laba iyo toban guul darruu sheegaa wargeel balaashu ma jiro geel soo hel iyo go- dhiig laa isgarab yaalla meeshaasu meel la mari kara ma aha qabiilkaa weligiiba wax lagama qaadin laba iyo meeshu waa jilaal oo waa amno oo waa oon iyo gaas adag laba iyo toban guul darro iyo iyo shagaabaa lidkii baajinhayana waa gartay tan bakhaylka haddaan adno haa wa waan kusoo soconaa martidukaasu la xidhiidhaa kolka roobna lama waayaali roob lama waayo gaari gurigeeda la jirsado oo weligeed baaqalkeedu iska gengaman yahay oo lagu soo cararo lama waayo ro roobku saad u taqaanaba roobka weyn ee muhayinka ama jirka ama miiraalaha ama martifaqlaha habeenkii beesha hadduu ku dhaco wuma shaqeeyaa kolka waxaa la yidhi roob lama waayo gaari gurigeeda la jirsada lama waayo basari waxay sheegtay ma weydaa la yidhi ama areebo ama araajo ama baali midbase u yaqaano waxay sheegtay ma weydo muxuu ahaa gaadiidba maanaa lahayn artaginagii jilaal hore u dhintay aqalka dhagi muxuu ahaa wuu wuu raaran yahay xilliga roob ma aanaa filaynin guriga iskama hagaasinin iskama aanan moosin baalidu waxay sheegtay ma wadaale ama basaridu waxaa la yidhi marti lama waayo marti martidu xilliga ama jilaalka ah ee abnacda eh heeru waxba haysanin ama habeen badhkii markii la seexdo labada goor baa culayska ugu badan yahay kolka marti xilli xun socota lama waayo nin deeqsi ah oo codkar ah oo habee habeen tahay dhugasha u dhiga oo dabka u shida oo wayse iyo biyo siiya maalin hadday tahayna geed hoos le gogasha u geeya lama waayo oo deeqsi ah oo waraysta oo waddankay ka yimaadeen bal warrama dareen ka warrama dawlad ka warrama deegaan ka warrama arada maxaa ka jiray bal noo warrama oo meeshan ay joogaan uga warbixiya oo dheefka wixii heerka muxuu ahaa heli karo dheefa loo keeno shardi ma aha in bariis iyo hilib laga dhargiyo waxaaba dhici karta inayna heerkuba haysanin labadaas wixii kolba loo heli karo unbaa la siin kolka waxaa la yidhi deeq ninka deeqsigaa ee martida qaabilay ee sagootiyey ee u warramay ee waraysay lama waayo bakhayl wuxuu sheega ma waayaa la yidhi bakhayl wuxuu sheega ma waayo waa gartay marmarsiiyo maalguran baan ahayn ha wuxuu yidhi maalguran baan ahayn xooluhu way iska kaana nuugeen casar baan seexday martidaba ma aana ogeyn xoogaa joocjooca ay hayeen raashimo maana soo qaadanin aroortii wax uun aan war ahayn oo qubxi ahoon muxuu ahaa dadka ku soconin aroorta daldali xalayna wuu xalayna wuu isgamaasuuriye haye bakaylka mahmahaysa waxaa kamid a bakayl waxaa u fiican baa layihi kii wixiisu deeqo een wax kala damaaciin kaasaa u fiican baa layihi waxaa u xun baa layihi bakayl kii wixiisana ceshada waxa kalena damaaciya haye
isagu wixiisi ilaashadiibu haddana wax kala damaacisan yahay bakayl laga seexday ma lagudhin baa layidhi isagoo kolka hore oo bakayl ahaa oo waxaa bixinay haddii laga seexdo de wuuba kasii dari soo maaha kolka bakaylka mahmaahiyihiisa kuwayaalahaasa kamida martida haddaan dib ugu yar noqono mahmaah badan bay leedahay laakiin dhowr baan kasoo qaadanaynaa marti xaq ninkii diida mid xaq daruu qaadaa baa la yidhi marti xog la-aantaan ku nacay marti nin ka yar iyo muddo maalin ka yar midna laba arag baa layidhi haye marti xaqninkii diida waxaa laga wadaa midda xaqa hadduu diido balaayo kaloo cunaysaso way inheli weeyaan marti xog la-aantaa ku nacay dee reerkan ay dul imanayso wax alla waxay ka og tahay ma jirto marti nin ka yar iyo iyo muddo maalin ka yar lama arag baa la yidhi waxaa la yidhi marti waa tii maqasha xidhxidha waa amin iftiina ha timaado weeye marti waa tii maqasha xidhxidha xilli macnihii iftiin oo weli maaragtay qoraxdu aysan aada u dhicin ha ha timaado weeyaan oo reerkaadin dadkiiyana dhigin marti maamaadana ugu casiibtay martidu baa la yidhi fadhi mu'min bay leedahay fiire munaafaqna way leedahay haye oo loola jeedo waxaa looga jeedaa kolka hore si gobannimo leh oo wanaagsan oo asluubisan bay u fadhiisan me meeshii la fadhiisiiyey u joogi haye laakiin intaa ishay wax ka naqsada isha iyo reerka iyo dhaqdhaqaaqa iyo waxa loo qaban hayo iyo loo karin hayo iyo in wax la gowracahayo iyo inshaha loo karinhayo weligoodba ishoodu si yar fartan bay u dhowraysaa oy karin hayaan bay heerka ula socotaa dhaqdhaqaaqiisa kolka waxaa la yidhi fadhi mu'minna weelaa fiire munaafaqna way leedahay intaad u fahantay si fiican si fiican kolka martida maamaheed way badan yihiin wax aynu aynu ka gayoon karanaha aad bay u badan yihiin in badan baa laga jebnay laakiin erayaa kasoo qaadanaynaa hadda marti baan kor taagnayne wuxuu yidhi mar marti lagaga dheelmaday habeen geedka dhaxantiisa dheel dhimanko wuxuu yidhi wan wuxuu yidhi goor dhuun jaraa iyo wan weyn dhinaci keenaaba dheel dhiman kolay dheri karayayaa iyo wax kale soo dhigdhigayaaba dheel dhiman kolay tahay anoo dhiibi kara sooryo barwaayada sideen ugaga tegiso na dhiman miihi barwaayada sideen ugaga tegiso na dhiman miihi buy nimid kalena wuxuu yidhi oo martida ka gabyey anoo maqan islaam idin martiyanimana aanaystay ha ku odhan allah igu ogaa aabbahood ma hayo anigoon ogan iyo anfaca igaga eed sheegan arle durugsanyo igu iman inaad asteexowday waxaad aniga ii dhigi lahayd magaca ku soo iibso dhaqanyaqaan maxamed sheekh xasan libinshe ayuu ahaa oo caawa nagula caweynayay barnaamijka cawayska washington guud ahaana barnaamijka waxaan ku soo xirayaa heesta fakarin iyo codka dahabiga ah ee hibe maxamed hudoon hibe nuura intaan mar kale kulmayno haddii aad laydmo waa caashi ibraahim aadan oo idinle sidaas siiyo nabadgelyo